dadka barakacyaashaahi ee ku sugan magaalada kismaayo iyo deegaanada waqooyi ayaa waxay la daala dhacayaan xaalado nololeed oo aad u adag oo ay sabab u yihiin abaaro colaado iyo saameynta isbeddelka cimilada inkastoo hay-adaha gargaarka ay dadaalo wadaan haddana baahiyaha ayaa weli ah kuwa aad u sarreeya waxayna u baahan yihiin in la garab istaago guddoomiyaha hay-adda qaxootiga jubbaland cali aadan cali oo la hadlay idaacadda huwaamo ayaa wuxuu si rasmi ah uga warbixiyey xaaladaha adag ay ku nool yihiin dadka barakacyaashaahi ee ku sugan gudaha jubbaland runtii ani waxaan ku qiimayn lahaa inay aada u yar tahay ayaan ku qiimaynayaa hasi yeeshee dadaalna ooma yara wax badan baan qabanay baan dhihi karaa baahida ha badnaato laakiin waxqabad la taaban karo oo muuqda ayaan hadda ayaan gacanta ku haynaa guud ahaan waxaan u ololeynaa dadkan barakacyaasha kaamamku ku jira sidii hay-adaha samafalka ay wax u tari lahayn waan u ololeynaa intaa markaan ka gudbo waxqabadka la taaban karo oo inta anigu xafiiskan aan joogay aan ku xisaabtamayo waxaa weeyaan ilaa afar boqol iyo soddon iyo siddeed qoys ayaa waxaan u helay ilaahay mahadii guri rigli ah ama permanent shelter waxaa afka qalaad loogu yaqaano dadkaasoo la dejiyey tuulada la yidhaahdo halgan runtii waa fursad maanta aan ooga faa'iidaysanayo waxaa laga yaabaa radio wamo magacaas inuuna horey u maqlin baa laga yaabaa dhulka asiga ahaa wuxuu ahaa dhulkii xalka waara ay dowladda jubbaland ugu talagashay waaye waa dhul baahadiisu dhan tahay shan kilomitir oo dheer iyo saddex kilomitir oo ballaca muddo waxaa loogu yeeri jiray qolo weliba magac bay ugu yeeranaysa hay-adaha samafalka qaarkood waxay dhahayeen waa deegaanka isdhexgalka bay qaar dhahayeen qaar waxay dhahayeen deegaanka xalka waara ee luglow bay dhahayeen marka hadda magaca baa loo bixiyey oo dowladda u bixisay magacaasna waxaa la yihahdaa halgan halgan marka waxaa weye wuxuu ku yaalaa geographically markaad ka dhaadhacdid dalcadda luglow aad ka dhaadhacdid dhanka bidixdu kaa saaran yahay waad arkaysaa waa guryo cusub wada dhagax ah oo loogu talagelay dadka barakacyaasha guud ahaan dadka meesha la dejiyey marka laga reebo konton qoys oo agoonley ah marka laga reebo oo ay guryuhu u dhiseen hay-adda lahaado gift of givers inta kale waxaa dhistay waxaa laga raray inta kale dalxiiska